haatanna xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoola diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal magaalada muqdisho waxaa ka soconaya tartanka ay yeelanayaan degmooyinka gobolka banaadir halkaas oo taageerayaalaad fara badan ay galab kasta usoo daawash tagaan ciyaaraha xiise badan ee ka kala dhacaya laba garoomood oo magaalada muqdisho ku yaala sidoo kale waxaa la soo saaray isku-aadka koobka jenaraal daa'uud oo kooxo dhowr ah isaguna ay ka qaybgeli doonaan dhinacyo caalamkana waxaa caawa la dheeli doona kulan xiise badan oo ueva supercab ay labada kooxood real madrid iyo manchester united ay kulmi doonaan labadaasi kooxood waxay kusoo kala guulaysteen champions league oo real madrid ay kusoo guulaysatay iyo yuruba league oo naadiga real madrid ay kusoo guulaysatay haddaba arrimahana waxa ila faaqidaya maxamed akhshuuriye oo weriye ciyaaraha ka faallooda kana tirsan tv-ga universal isagoo muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana ugu horreyn aan weydiiyey ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir ka soconaya iyo isku-aadka koobka jenaraal daa'uud ee la soo saaray tartanka kubadda cagta degmooyinka waxaa loogu talagalay in uu socdo muddo bil ah waxa uu bilowday afarta bishan aynu ku guda jirnay agost isla sideed iyo labaatanka bishan ayuu soo dhammaan doonaa maalin walba laba ciyaar ayaa la ciyaaraa waana markii ugu horreysay oo tartanka kubadda cagta degmooyinka lagu ciyaaraya laba garoon uu ku goglan yahay cooska macmalka banaadir iyo jaamacadaha kooxuhu natiijooyin kala duwan ayay la kulmeen tan iyo markii uu tartanka bilowday ciyaarta furitaanka kaxda iyo boondheere waa si ay barbaro every ever ku kala tageen hodan laba iyo laba waa beri ayay isku mari waayeen yaakshid iyo daynile gool iyo gool waxaa xigtay boondheere iyo shangane oo saddex gool iyo gool boondheere oo difaacanaysa koobka ay ku adkaatay warta nabadda waxaa iyana laba iyo hal ay kaga badisay wadajir hadda waxaa jirta ciyaar amaba laba ciyaarood oo aada u adag midi waxay ka tirsan tahay groupka d midna waxay qayb ka tahay groupka e cabdicasi kaaraan oo loo tirinayo laba degmo oo taageeryaal xoogan haysta inay yihiin maadaama garoonka lagu ciyaarayo degmo kamida degmooyinka ciyaaraya uu ku yaalo degmada kalena ay kaabiga ku hayso sidaas ayaa loogu badinaya kulankan inuu xiise gooniya yeesho labada duhurnimo ayaa la baasan doonaa afarta galabnimona kaxda iyo xamarjajab oo groupka e ku wada jira ayaa ciyaari doono kulamada qaar barbaraha ku badnaa jamaal barbarahana waxay ku tusinaysaa in tartanka uu adag yahay kooxaha diyaar garoonkooduna uu aada u fiicnaa midda la xiriirta generaal daa'uud shan iyo tobanka bisha soo socota ayaa lagu wadaa inuu bilaabmo groupka e waxaa isugu tegay gaadiidka midnimo f c banaadir iyo muqdisho f c groupka b waxaa ku jira elman safana saxafi iyo midkood waxool iyo bariga dhexe waxool iyo bariga dhexe ciyaara play off ayay wada qaadan doonaan midi la xaqiijiyo in ay nagi ku noqoto horyaalka heerka kuwaad ee kubadda cagta soomaaliya ayaana markaa loo badinaya inay ka qayb qaadato groupka c waxaa ku wada jira hegan dekeda jenya iyo banaadir groupka ugu adag waa groupka c dhammaan waa kooxo markaa heerka kuwaad ka wadatan hegan oo booliska ah dekeda jenya iyo banaadir groupka d oo ugu dambeeyana waxaa ku jira horseed naadiga olympic fitness center jamhuuriya iyo rajo sidaas ayuu general daawud u samaysan yahay xagaagan goormuu bilaabanaya marka shan iyo tobanka bisha soo socota ee september waa tahay dhinaca kale kulan kale xiise badan ayaa caawa xilliga afrikada bari dhex mari doonaa kooxaha manchester united iyo real madrid kulankan waa koobka subarkaabaha ueva supercab oo labada kooxood ay wada dheeli doonaan bal labada kooxood waxaa laga kala filan karayo kulankan ay caawa dheelayaan labada koox wamaadsantaha mar kale jibaal caadiyan koobkan waxaa isugu yimaada labada koox ee iyagu soo kala hanta champions league iyo koobka europa league oo ah labada koob ee xagga kooxaha ugu caansan ama ugu fiican qaarada yurub manchester united marka dib loo eego xilliga fasaxa kulamadii ay samaysay bandhigeedu wuu wacnaa romelo lucaco oo kooxda kusoo birana golal ayuu dhaliyay dhowr ciyaarood oo maraykanka ay ku ciyaartay real madrid natiijo wanaagsan ma aysan sameynin ciyaarihii saaxiibtinimo inkasta uu ka maqnaa christiano ronaldo sababta loo fasaxayna ay ahayd maadaama uu ka qayb qaatay koobkii qaaradaha ee lagu soo afmiray rusia marka waxay ku tusinaysaa madrid in hadda tijaabadii ugu adkeed ay mari doonto xagaagan kahor inta kulamada la liiga aysan guda gelin manchester unitedna sidaas oo kale laakiin marka dadka ciyaaraha iyo sida wax loo faaqidaya iyo siday wax u socdaan iyo labada shax iyo aada fiiriso waxaad moodaa manchester united inay tahay caawa koox u babac dhigi karta ee real madrid aad baad umahadsan tahay shuuriye umahadsan tahay jamal shuuriye ayuu kaasi ahaa weriye ciyaaraha ka faallooda isagoo muqdisho jooga ayuuna barnaamijkan igala qayb galayay xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
aanu intaasi ku dhaafno jamaal iyo ciyaarihii mar